بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الناظم رحمه الله كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد halkaa waxaan ka gudagelaynaa kabiiro kale oo sinada ka agdhow waxyaabaha qaar ka shaabahda si kalena uga foolxun oo la yidhaha alliwaad alliwaad tacriifkiisu wuxuu yahay ityaanu dukraan alliwaad haddaad maqasho waa ityaanu dukraan waa ragga oo loo tago lagu shahwo guto oo xumaan lagu sameeyo maxaa yeeley wax walboo rag lagu sameeyaahi oo falkan jinsiga ah oo nuucaasa ah waa xumaan waa munkar waa foolxumo wa faacilu dalika yuqaalu lahu luuطiyun wa faacilu dalika yuqaalu lahu luuطiyun qofkii falkan foosha xun oo guracan samayda oo rag ku shahwo gudataa ama isaga rag ku shahwo gutaan isagoo raga waxaa la yidhaahdaa luuطi aa la yidhaahdaa luuطiyun nisbatan ilaa ficli qowmi luuطin waxaa loo nisbeeyey nabi luuط ma aha calayhi الsalaatu wasalaam ee waa ficlu qowmi luuطin nisbatan ilaa ficli qowmi luuطin nabi luuط calayhi الsalaatu wasalaam qowmkiisii ficilkii ay samay jireen oo foosha xumaa oo ahaa raggu inay isku tagaan ayaa qofka loo nisbaynaa markaasaa waxaa leeyahy luuطiyun qowmkii nabi luud calayhi salaatu wasalaam oo gaalada ahaa xumaanadii ku belaysnaayeen xumaan ka mida ayaa qofku ku belaysan yahay waayo macnuhu arrintan markaa waa dembi aad u weyn waana kabiira min alkabaa'ir qowmkii nabi luud calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii lagu halaagana wax ka mida ayay arrintaanu ahayd shirkiga iyo gaalnimada ka sokow dunuubta kaley ku jireen dembigii ugu weynaa wuxuu ahaa in raggu isku shahwo gutaan oo raggu wax iska dayaan waana fal aad u foolxun nabigii nabi luud ahaana markuu wacdinayay waxyaabuhu ku wacdiyay waxaa ka mid ah inuu yidhi war waxaan aan qof idinkaga horreyday aysan jirin maxaad ku falaysaan maxaa u samaynaysaan waluuطan id qaala liqowmihi inakum lata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum bihaa min axadin min alcaalamiin nabi luudaa wuxuu ku leeyahay qowmkiisii waxaad samaynaysaan faaxishaya foolxumo adduunyada waxa idinkaga horreeyey aysan jirin jinni iyo insi caalamiinta waxa idinkaga horreeyey ma jiraan jinni iyo insi iyo dugaag iyo xayawaan waxa idinkaga horreeyey ma jiraan in rag ama labku isku shahwo gutaan xayawaankaanka arrintan lagama helo wuxuu ugu horreeyoo sameeyey bani aadamay ahaayeen qowmkii nabi luud calayhi salaatu wasalaam ayna ahayen أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وكسير نبي لوط عليه الصلاة والسلام أئنكم لتأتون الرجال وياب وياب كياب كيسي رقم يا أتغيدان ودكوش هو قدنيسان وتقطعون السبيل وحلقوا فسيرة وحا كمدا وددي لا يقانو لقادي جيري او دمر ان لو تغا احنا بف ميا سينيسان ودمر كميا كتغيسان وتأتون في ناديكم المنكر goobaha shirarka oo idinku aad leedihiinna ma munkarkaan aad u keenaysaan waxyaaba ay samey jireen waxaa ka mid ahaa inaysan waxaan la xishoo jirin fagaarayaashay isku fuulfuuli jireen wax masiibo qabay ahaayeen waana iska sheekayhayaanoo hebel iyo hebelna waa saas hebel iyo hebelna waa saasay leey marka nabigii arrintiiu la yaab markaasuu yidhi innakum lata'tuuna arijaala wataqطacuuna asabiila wata'tuuna fii naadiikum almunkara arrintaas arrin aad ay uga caanbaxeen ayay ahayd ilaa markii dambe ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray malaa'ig loogu talagalay inay iyaga halaagaan oo ay baabi'iyaan malaa'igtii waxay soo martay nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahim iyo nebi luudna isku xilliyay joogeen laba nebiyana waa ahaayeen qaraabana waa ahaayeenoo wiil iyo adeerkiisay ahaayeenoo adeer waxaa ahaa ibraahim calayhi salaam marka markay nebi ibraahim soo mareen oy soo gudbeen ayay nebi luud u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam malaa'igtii malaa'igtaasna waxay u socdaan oo ujeedkoodu uu yahay inay edbiyaan nabi luud qoomkiisii gaalada ahaa oo isboodi jiray raggoodu xumaanta isku samay jireen iyo faaxishadan wax uga horreeyey aysan jirin markay arkeen martidii nabi luud u timidna martidii iyo malaa'igtiiba damaaciyeen qoom belaysanay ahaayeen wax ka badbaadi jirana ma jiraan ciddii ayaga u dhowo la joogta oo la deganna xumada waa ku samaynayeen oo iyagu wixii raalli iskaga ah xumaanta isku samaynayeen wixii safareeya oo jidka ku socdana waa kufsan jireen wax kale iska daaya raggay kufsan jireen ainakum lata'tuuna arijaala wataqdacuuna asabiila sabiilka laftirkiisa waa lagu fasiri karaa goynta waddada la goynaa waddada dadkiiyaa loogu jiraa cid walboo soo marta oo nin ah waa la kufsanaa ragga kaleo waddada ku jiraa kufsanaya yaa soo maraa marka waddadaas waddo waxay noqotay lama maraan ah oo lama galaa ah ay waddadoodii noqotay markii dambe ilaahay malaa'igu uu soo diray rabta in hela inay halaagto iyaga malaa'igtu laakiin suurad bini aadan iyo suurad wiilal dhallinyaro ah oo aan weli gar u soo bixin oo dhallinyaro ah suuraddooda iyo muuqaalkooday leeyihiin markaas waxays yidhahdeen maanta idin soo idin dhacatay fursad fiicanaad haysatiin magaalada wixii jooga dhamma jug ku soo yidhi nabi luud calayhi salaatu wasalaam gurgiisa nabi luudna markaas maba ogaba waxa la joogahay madada mase waa malaa'ig warka mahay ayaguna waxay u socdaani waa inay malaa'igtan xumaan ku sameeyaan oo ay kufsadaanay rabaan malaa'igtuna waa malaa'igtii ayaga inay halaagto loo soo diray waraf iyo shimbiro waxaa la yidhi war iskama hayaan nabi luud calayhi salaatu wasalaam shala mahana darraaday ka noqotay martidu waa martidiisi qoomkanna waa yaqaanaa xumaantiisa iyo qoomkiisa xumaantooda waa ogyahay inaysa ka weeceenna waa ogyahay waa ka yacyaciyey waa ka celceliyey hadday celis diideenna markii dambe wuxuu yidhi haa ulaa'i banaati yaa qowm qaala yaa qowmi haa ulaa'i banaati hunna adharu lakum gabdhihiisii u bandhigay iyo gabdhihii muslimaadka ahaa ayagaa idiin wanaagsan oo idiin fiican oo idiin bannaan ka leexda martidayda iyo faraha iga qaada walaa tukhsuunii fii dayfi alaysa minkum rajulun rashiid waa calaacalwa nabi luuda dhaha calayhi salaatu wasalaam war martida aniga ii timid oo martida ii ah igu ceebaynina kadibna waxay dhaheen laqad calimta maa lanaa fii banaatika min xaqin wa innaka lataclamu maa nuriid ay dheh inaanna dan iyo heella ka lahayn gabdhahan waa ogta waxa aan rabnana waa aad taqaanaa inaga hor wareegay dheh waa waxay samay jireen waxay u socdaan ay u baxsaayeen waa maxaa oo laga celcelaahay waa malaa'ig ilaahay warkama hayaan laakiin inay malaa'ig yihiin kadibna malaa'igta iyadaas sheegto waxay yidhahdeen waa malaa'ig ilaahay ina soo malaa'igaan nahay ina soo gaari maayaan ka leex indhiyaa laga masaxay indhihiyaa kulligood laga masaxay asay indhahoodii waxay noqdeen qami iyo nimana wax u jeeday ayagoo dhaara ah oo le waa una sixray oo derbiyada taataaba ah oo indhooleyaalay ka baxeen meesha kadibna ballana muddaa loo qabtay waxaa la yidhi ina mawcidahum asubxu alaysa subxu biqariib subaxa ay ku dhaaranaayo leeyihiin waa samaad allah noo baryo luudow haddaad keentay inaad nasixirta miya ood annaga nacmaysa miya waagu ha noo baryeedhe markaasaa la yidhi ina mawcidahum asubxu ayagaa ballankooda iyo xilliga la halaagaa waa subxi waagu markuu baryo alaysa subxu laakiin biqariib kadibna waagiiba haddii uu baryey malag malaa'igtii ka mid aha amar waxaa lagu siiyey dhulkay ku fadhiyeen iyo dhulkay deganaayeen iyo magaaladay deganaayeen oo dhan inuu garab iyo baal hoosta ka geliyo sidii rays yar iyo qoyaan yaroo ciidda korkeeda saaran baday loogu fujiyo oo kale aa la yidhi garabka ku fujiyo dhulka ay degan yihiin oo dhan markaasuu garabka hoosta ka gelishay deegaankoodii iyo dhammaa xoolahoodii ayagii digaaggoodii dameerahoodii eeyihii dhex joogay guryahoodii kulli waa la dallacay cirka markii loo sii dhoweeyana gab aa la siiyey markaasaa ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fajacalna caaliyaha saafilaha wa amtarnaa calayhim xijaaratan min sijiila ilahi yidhi subxaana wa tacaala dubkum daakumaa laga dhigay gabar gabadheed lagama tegin qofka war keentana aankee lagama tegin nabi luud calayhi salaatu wasalaam intii raacsaneedna waa la badbaadiyey falkan marka wax sameeyey wixii ugu horreeyey waxay ahayn qoomkaas taasaana laga raaciyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa uu ka digey wuxuuna sheegay qofkii arrintan sameeya xukunkiisu inuu dil yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man wajadtumuuhum yacmalu camala qowmi luuطin faqtuluu lfaacila waalmafcuula bihi haddaad aragtaan qoomkii nabi luud calayhi salaatu wasalaam falkoodii qof samaynaa kan lagu sameeyey iyo kan sameeyey faacilkay mafcuul bihigaba labadaba hala dilo wiil faacilkay mafcuul bihigaba labadaba hala dilo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddan waxa ugu badan oo uu ka uga cabsanahay ummaddan waxa ugu badan oo uga cabsanahay inay yihiin wixii nabi luud qoomkiisa lagu halaagay oo ahaa in raggu isku tagaan markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina akhwafa maa akhaafu calaa ummati camalu qowmi luutin ina akhwafa maa akhaafu calaa ummati camalu qowmi luutin nabi luud qoomkiisii falkii ay geysteen oo foosha xumaa oo raggu inay isku shahwo gutaan ahaa waxa aan ummaddayda uga cabsaa waxa igu cabsida badani waa middaas wixii nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uga cabsaayana way dhaceen waddammada gaalada iyo waddammada reer galbeedkana xadid walaa xaraj weeye taas warkeed baddaa gaala weleyba gaala u aheyd xumaantan waxay gaalada agteeda ka gaartay in inta cod loo qaado marka u dambaydana codka uu ku dhammaaday inay arrintaasu tahay arrin jaa'isa oo bannaan cid diidi kartaayna aysan jirin markaasaa urura loo sameeyey arrintaas difaaca oo u ol-oleeya markaasaa waxaa loo sameeyey madax iyo dad madaxoo difaaca markaasaa waxaa laga yaabaa madaxweynayaasha caalamka gaalada qaar ka miduhu inay arrintaanba u ol-oleeyaan ninkii arrintaan u ol-oleeyana inuu hufan yahay isaga laftirkiisu ma cadda see qarash badanoo wuxuu ku bixinaa arrintan si caalamka looga gadi lahaa oo loo hirgeli lahaaye dadkanagii soomaaliyeed ee muslimiinta ahaa ee carradaas tegana dhibaato badanaa ka qabsatay meesha waa loo rooray waa la tegey laakiin maxaa rag ka qabsaday hidde alla maxaa rag qabsaday waa qarsanayaane waay wallaahi tacaalaa ku dhacday rag badan raggaa rag ka mida oo wadaaddaa waxay ugu sheekeeyeen waxay dhahen ninkii hebel ahaa waa ninay yaqaanaan oo wadaad ahaa ayaan hadduu dhulkaas degganaa maalintii dambe wiilkiisiyaa u yimid markaasuu yidhi aabbe waa aroosahayaa markaasuu yidhi adoogii yaad aroosee aabbe gabadhu yay tahay soomaalidu waa isweydiiyaane naxdintu waa jawaabta wiilku ku jawaabay markaas maya aabbe si khaldanaad wax u fahantee anigu qof aroosi maayee anigaa lay aroosaa aabbe oo yidhi wiilkii subxaana allah adoogii waa qaracmay wuxuu yidhi maxaad dhah maagta maya wallay aabbe anaa lay aroosaah oo yidhi oo ninaa i jeclaaday ninaa iga helay ninkii aanay aroosaah oo yidhi wallahi waa qaracan waa waa isku qoslaysin adinku laakiin waa qaracan iyo foolxumo ninay ku dhacday walaalkiin oo soomaali ah oo muslim ah oo laga yaabo inuu sunni salafiya yahay saasuu markay dhacday wiilkii odaygii waa xanaaqay sonkortii iyo dhiigyaa ku kacay wiilkii uu ku jadbooday war maxaad dheh maagto yidhi waa maxay wali aroosa geel beele saa wax kaa yihiin aabba saas waaye wiil adoogii markuu wiilkii uu ku jadboo tegey aa wiilkii saddex lambar ku dhuftay dhii dhii dhii taleefon ka siiyey booliisku wacay booliis yaacaha yimid wiilkii waa la waday markii dambena wiilkii waa la soo celishay iyadoo booliis hareerra socdaan markaasaa la yidhi oday guriga adaa iska leh adaana ka taliya laakiin ninkan wax waddanka sharci ka ah ayuu doortay xorna weeye xaqowna uu leeyahay waxa uu sameeyey xuquuqda bini aadamkaadna ku xadgudubtay markaad arrintan u diidday ficilna uguma diidi kartid qowlna uguma diidi kartid wejigana uma bedeli kartid ee laba kala dooro inuu kula joogo wiilku isagoo saas ood aabba uga ahaato iyo inaan kaa rarno un kaa guurinno in meel kala dejinno wixii hadda uu yidhi ila dejiya inuu yidhi iyo iyo inuu iga rara yidhi waa kala iloobay qisada meeshaas waa ka iloobay laakiin markii dambe waxay arrintii ku dhammaatay in wiilkii ninkii gaalka ahaa uu yidhi aabbow ninkaas ay aroosaa wiilkii uu aqal la galo arrintii halkaasay ku dhammaatay ama adooga agtiisa ha lagala geliyo aqalka ama bannaanka ha la geeye kadib marka waxay dhaheen ayaanu iska soo fara xumeeyey ninkii gaalka ahay wiilkii soomaaliga ahaa markii dambena waa uu soo furay waa masiibo kale wa kadibna waa soo furay wiilkii marka ninkii hebel ahaa wiilkii gurgiisou joogaa isagoo garoob ah ayuu gurgii joogaa waa ninkii waa ninkii ragga ahaa oo soomaaliga ahaa oo ninka ahaa waxaa la arki jiray waxaa la arki jiray gabar lasoo furo boorso wadato dharkeeda qaadato gurigii ninkeeda dharkeeda ka soo qaadato albaabka soo garaacda laakiin waxaa dhacay meeshaas wax fiican ma wiilkii oo boorso wata oo calaladiisii dhar ku wata aa albaabkii gaw gaw gaw soo sii maxaa taa la yidhi ab waa laysoo furo yidhi ilaahuna badbaadi ilaahuna badbaadi niman odayaala igu sheekeeyey wiilkii marka wuxuu u joogaa way dhaheen ninkii hebel ahaa isagoo garoobha u joogaa way dhacday waxaa kaloo lay sheegay gabar soomaaliyeed oo wiilkeedii dibadda aaday in wiilkii markii dambe hooyadii soo wacay ee uu yidhi hooyo waa lay aroosahayaa asna maya wuxuu ku hormariyey hooy ahay saasuu yidhi waa lay aroosa hooyo marka waxay tidhi hooyo waad haftee ee waa aroosaa dhahay tidhi soomaaligii miyaa kaa qaldanmay soomaaligii miyaa kaa lumay waad haftee waan aroosaa dhe hooy maya hooye ma hafine waa lay aroosaa huu yidhi hooy oo nin ay aroosaaye hooyadii waa haddii hooyo soomaaliyeed meeshaas waxaa ka dhaca la yidhi hooyadii inay miir daboolanto qaracan ay la miir daboolato wax lala miir daboolmana waa yihin waa soo wici jiray lacag uu soo diri jiray waa ay laxawsan jirtay awal hore laakiin markaan dambe wuxuu keenay waxaan fiicnayn uu keena arrintii waxay ka noqotay wadammadii reer galbeedka caariyaal markaasaa waxay noqotay arrin iskoolaadka lagu dhigo ninaa maalinlawed nin buufis ku jiroo le waxaan u socdaa waddamada reer yurub oo wuxuu yidhi waruma adkaysan kartid ma iska dhaaftid nin wadaadaa tahay maxaa yeeley wuxuu yidhi arrintan raggu inay foosha foolxumada isku sameeyaan ah dhulkaas waxay ka tahay caadigii ka tahay nimanka arrintan dadka ku sameeya ama ayaga lagu sameeyana loona yaqaano inay waxaan iyo dhaqankan ku dhaqmaanna qaar ka miduhu shirkadaha waaweyn ee maamulayaal ka yihiin adugu haddaad shaqay tagtana waxaa laga yaabaa shirkad ayagu ay mas-uul ka yihiin inaad u shaqaydo waxaadna ku qasban tahay maamulaha shirkadda inaad si fiican ula macaamisho ood u dhoolla caddayso oo aad farxad ku salaantay bashbash waadna ogtahayoo waa shaydaankii ibliiska ahay waay haddaad wejiga dadabtana khaladaad gashay iyo xuquuqulisaanki aad meel uga dhacday waxaana baa laga yaabaaba in maxkamad lagaa dacweeyo marka uma adkaysan kartid ma iska dhaaftooda iskuulaadka marka wuxuu yidhi waxaa lagu dhigaa hayaantan waxaa la soo rogay waddamada gaalada qaar ka mid ah iskuulaadka waxyaabahan in dadka lagu baro iskuul walba waa ku qasab waxaa la baraa oo dadka la dooransiinaa qofku inay say rabta yeeli karto hadduu gabar yahay gabadhu hadday rabto gabaray u tegey gabdhuhu hadday rabaan ayagaa isku shahwo gudana raggu ayagaa isku shahwo gudana qofku marka tay rabtay ka doorane hadduu rabo raguu iskaga shahwo gudanaa isagoo raga hadduu rag yahay hadduu rabo dumaruu ku shahwo gudanaa hadduu doono isagaa lagu shahwo gudanaa hadduu rabo mafcuuluu noqonaa hadduu rabana faaciluu noqoa saw rabuu yeeli karaa mid kaloo waxaa jira uu yidhi oo kaar fariia haysta waa maxay midkaas hadduu islaan arko ma cafaayo yidhi hadduu nin arkana cafi uu maayo asaga haddii la arkana la cafi maayo inta waa u bannaan tahay nin isaguna waa dariiq kaloo la qaado waa yidhi iskuulaadkaa lagu dhiga dad badan oo soomaaliyeed oo qaxood aragteen waxay la soo qaxayaan waa waxaas wuxuuna wax laga qax waaye wadaadada ka soo qaxay qaar ka mid ah aa wuxuu igu sheekeeyey arrin ay aad iyaduna iyaduna aad u foolxumo badan wuxuu yidhi aan awalba waddanka inaan ka soo guuro rabay aan haddana waxa u kallifo yidhi geediga inaan soo dedejiyo arrin aan la kulmay arrintaasoo ah wuxuu yidhi anuu wiil yaroon dhalay oo ila socdo oo gacanta hayo aan gurigaygii soo aado yidhi gurigii meel agtiisa ah oo guriga derbigiisa ku dhow markaan soo marayaba foolxumaa meeshii ka socoto laba ninaa siyaan fiicnayn meeshii ku yeelaysa oo gaaladii hiddi meesha joogta ka mid aha markaan weligeyna waxaas hiddi maba aan arag uu yidhi waxaan awal in lala dhuumahan malay jirayuu yidhi waa jidka qarkiisa waa gurigayga agtiisa waa gurigayga derbi ku dheggan ayay labadii nin isku saaran yihiin uu yidhi acuudu billaahi min ashaytaan rajiim waa qarracmay yidhi markaasaan waxaan arko yidhi anuu gurigii inta ag maray meelaan dhoweyn iska sii sheexa oo iska sii socdaan arko kadib aa miyirkii isoo laabtay inaan gurigii dhaafaan arko yidhi waa soo laabto yidhi nimankii iyagoo soo kala eh, waxay samayn lahaa isku soo sameeyey oo soo kala gadoomay oo soo kala rugmaday oo xumaan isku soo sameeyey oo isku soo dhammaystirtay waxoodii ay iga hor yimaadeen oo yidhi oo isla socda markaan meesha marayana way arkayeen oo yidhi wejigaygana waxay ka daalacdeen oo yidhi inaan arrintii ka naxsanahay markaasi waxay dhaheen oo yidhi waa ka xunnahay gurigaana degantaa miya saana yidhi haa waa ka xunnahay dhaheen oo yidhi wixii aan meesha ku samaynay inaan kaa naxinnana waa ka xunnahay soori raalli naga ahaa bay dhaheen oo yidhi nimankii ay dhahaa oo yidhi raalligaan idinka ahay ma dhihi aqaan oo yidhi wax kaloon ku sameeyana lama arko nijaas ciyaal suuqa haatiine gurigayga mar dambaa soo agistaagine ma dhihi karo oo waa xarig waa khatar tantu waxay igu qasabto oo yidhi inaan inta af daboolan waa dahab idhaah aan gurigayga dalaq iska idhaah gabadhii hooyada ahaydoo guriga joogtaa waxaan idhi yidhi berri waagu hadduu beriyo ciddu waa geedi hadaadna raacay soo dhawaaw haddaadna raacayna cal- wacalaykum assalaam aan idhi haddaadan raacayna salaamullahi calayki gabar wadaadii aheeda go-aanka waa ila qaadatay dayuuradaan soo saari wey maalintii maalintii ka dambeyda cidda saasaan u soo rarowi meeshu marka waa meel balaayo degtay waa meel la degan maa xaggaas waa xagga ragga xagga dumarka laftirkoodu xumaanta waa la iska samayna nin kaleoo soomaaliyeed oo wadaad ah asna anoo ingiriiska iska dhex maraaya aan waxaan arko yidhi gabar soomaaliya maxaa caloolxumooyin laga sheekaynaa meeshaas gabar soomaaliyaan arko yidhi iyo nin gaalahoo isla socda ninka gaalka gabadha soomaaliyeed garabka u haystaa yidhi garabka waa ku dhegan yahay marka markaan iska hor nimid ay gabadhii waxay istiri u yidhi ninkan soomaaliga ku xumeeyey oo adiga ku soo fiirinaho laga yaabo inuu kuu diidan yahay ninka gaalka oo garabka ku haysta ku xumeeyey istiri wey markaasay garabka ewal korow ka haystee gacantiisii inta soo qaaday ee waxay saarto u yidhi meeshii hoose oo oo naaskeedii kor saarto u yidhi gacantiisii gabadhiyaa soomaaliya saa samaynaysa kadib markii saasu ay dhacday waa arku yidhi aniga u xumayne markaasaan waxaan idhi u yidhi adaa iska leh saad rabta u sameeyaan idhi u yidhi aniga iguma yaale aduu kugu yaallaa aan idhi u yidhi ninkii gaalka ahaa markuu warkii maqlay laakiin uusa aqoonin luqadda aan ku hadlaayo oo wuxuu yidhi uri gabadhi muxuu yidhi muxuu yidhi uu yidhi uri wuxuu raadinaa in aan gabadha war canaana ku idhi markaasay runta u sheegto waxay tidhi u yidhi wuxuu yidhi waxaada adaa iskale saa doonta u maamulo markaasuu inta qoslo yidhi yidhi runuu kuu sheegay waa runtiis kuye gaalkii waaye waa gaalkii runuu kuu sheegay kuye runtiis weeye macnaa waxa waaye saa rabta u maamulo waaye moogtaa waxaadee yurubay ka jirtaa waddamada reer galbeedka ka jirtaa waxaa la yidhi laakiin geeridii galbeed laga sheego soomaalida tiraahda gondahaada ka dayaydha hadda annagu galbeed iyo reer galbeed iyo gaalayo waddan gaalaan ka sheekeehaynaa annaga agtanada maxaa ka jira inaan hoos kuu soo laabanno waa muhiim arrintan ficlu qowmuluudnimada ah soomaalidu awal hore ma aqoon jirin welibana waa ku yayqisa jirta waxyaabaha la sheegana waxaa ka mid a nin soomaaliya ee la yidhi nimanaa isku shahwo guto wax iska daya aan looga sheekaynin soomaaliya markaasuu yidhi ma dhacday taas ma laba ninaa wax iska dayday saa la yidhi way dhacday tooraydii u cirreeday uu soo siibtay kelidaasuu iska gelishay kelida kale uu iskaga baxshay markaasuu yidhi nololma waxaa nacayu yidhi markii laba nin ay wax iska dayeen xagee waddanka adduunyada laba nin wax iskaga dayday xagee looga noolaahaw nacayba u qabo waxaas iyo foolxumada waxaasu ay qabaan haddeer taanna soomaaliya dhexdeeda arrintaan way ku faaftay akhyaare waa digniin culus wallaahi aaday ugu faaftay waxaa laga sheegaana wax yar maaha gaar ahaan xamar xamar waa kala jiraahee badda hareeraheeda agagaarka badda agagaarka badda balaayaa ka jirta waxyaabaha ka jira agagaarka baddana waxaa ka mid ah ficilkaanu inuu noqday ficil aan la ysku inkirin waxyaabaha meeshaas ka jira oo ka dhacay waxaa ka mid ah in dadka in badanoo ka mida la yaqaano loona yaqaano inuu luuqi yahay ficilkaanna uu sameeyo ama asaga lagu sameeyo waa caan waa ina hebel waa reer hebel guri hebel uu degan yahay cid meesha deganaa jirta iga warrantay wax la yaab leh markaase waxay dhaheen waxayba leeyihiin dhulkaas hadda aan hadda ka sheekaynay ama aan tilmaannay waxay leeyihiin kulamo gaar ah oo ay kulmaan iyo ciyaar gaal ah oo ay ciyaaraan ciyaartaasoo u dhexayda ciyaarta ragga iyo ciyaarta dumarka maxaa yeelay waxaani ragna maaha dumarna maaha magaca markii la fiiriyo ay leeyihiin oo ninka ah iyo waxa ku yaallo garka ah iyo hadday warrami tagaan codkooda iyo xoogaa doobadooda weyn raggay uga tirsan yihiin dhanka kalena waa mafcuulu bihi waaye mid walba oo ka mid a xumaan iyo wasaqdaana lagu sameeya oo dumarka ka shaabahaan markaas waxay tihi waxaa lagu ciyaaraa ciddaas meelaha qaar ka mid ah xafladaha waa la iskugu yimaadaa nimankaasaa iskugu yimaadaa waa ku dheelaan waa ku ciyaaraan annaguna waxay dhaheen waa u daawasho tagnaa markaan u daawasho tagaynana waxaa la yidhaahdaa waxaan soo fiirsanaynaa ciyaartii qaniisiintaan soo fiirsanaynaa wax yar miyaa waxaas dad inta issoo caanbaxshay aan isqarinaynin oo dadka laga yaqaano bal ciyaar gaara samaystay ciyaartoodana loo daawasho tago oo tiradii ka batay ee durbaanada garaaca oo muusikada tuma ah la yaqaano intaan meesha iskugu timid ama boqol ha noqdeen ama labaatan ha noqdeen ama toban ha noqdeen ama shan ha noqdeene inay dhammaantood qaniisiye yihiin xamarna ka jira dhul soomaaliyeedna ah dhul muslinna ah cid yacal lehna aysa jirin waxaas waa ceeb arrintaana waa arrin khatarahoo haddii arrintan dadka laga qaba waayo khatar wallahi waxaan ugu jirnaa dhulka in lala jaro maxaa yeelay nab- qowmkii nabi luud calayhi salaatu wasalaam shirkiga ka sokow waxay geysteen iyo falkii ugu weynaa falalkii dhulka loola jaray filkan qowmuluudnimada iyo qaniisnimada soomaalida u taqaan ayuu ah maamullada marka halkaas ka taliya ilaahay ha ka cabsadeen waxaasoo kale waddanka yaan lagu daawanin waddanka waxaas ha laga qabto magaalada waxaas ha laga qabto waxaasna xukunkooda sharcigaa dejiyey qofkii arrintaas ku caddaato inuu sii noolaado xaq uma laha in la dilo weeye weliba dil la dilo qof kan ugu xumaa la dilaaho buur dheer ayaa la saarahay dheh culammada qaarkood buurtaa laga soo tuura iska rooga dhagaxana waa laga soo daba daadina meeshaasa ku baktiyeen se ilahi wuxuu leey fajacalnaa calayha saafilaha wa amdarnaa calayhim xijaaratan min sijiil qowmkii nabi luud calayhi salaatu wasalaam in marka waxaas la dhowrto waxaas aan la fiirin howlo kale lagu mashquulaahi waxay keenee diin xumay keene qofka mas-uulka ahoo meel mas-uul ka ahna wixii meeshaas lagu samaynaa aakhire waxbaa laga weydiina waxaana ku tali lahaa haddii tale la yeelaa dadka arrintaas dadka u neceb in xamar maamul la yidhaahdo maamulka xamar loo dhiibo aanana loo dhiibin dad laga yaabo arrintan sidii agtooda loogu samaynayey in agtooda wuxuu ay ka fududaadeen amaba agtoodaba ay caadi ka noqdeen man jaalasa jaanasa ayaa la yidhi haddii loo dhiibo magaalada maamulkeeda iyo ka warqabkeeda iyo anshaxa ilaalintiisa nin waddankii uu ka yimidba ay cay iyo ceeb ka ahayd in qaniisnimada la ysku ceebeeyo haddii loo dhiibo waxaa laga yaabaa inuu is yidhaha waxaan waa iska caadi waxaan waa arrin dimuqraadiyadda ku saabsan dimuqraadiyaddu waxa waaye dadku waxay doonaan inay isku maamulaan ninkaas waxaa laga yaabaa inuusan sidii la rabay meeshaas u maamulin marka dadka soomaaliyeed oo muslimiinta ah soomaaliyeed oo arrintaana aad ula foolxun tahay meelaha noocaas oo kalea wax kaqabadkeeda in loo diraa fiican haddii waxaasoo kale dadka qaar lagu xaqiijiyana tiirka hore laga geeyo shan xaba lagu dhufto markii loo roonaada waa waxbaankii xabsiga dhexaya xabsiyayaana la iskugu goynin see xabsiga wasaqayhayaan waxaanuy xabsiga markaad geediyaa xabsiga ka badbaadaa dadka jooga mada la nacaa dadka xabsiga joogaa maxaad xabsiga iskaga buuxaysiin maxaa xabsiga la iskaga geeyaa kaasoo kale qurunkaa wasaqda ah maa la iska toogto waa in la iska toogto waa in il dheeraada weliba loo yeesho il dheeraada in loo yeesho iyo fiiro dheeraada loo yeesho dadka markaa laga yaabo inay dimuqraadiyad aaminsan yihiinna waxaan waxba kama qaban karaan see dimuqraadiyaddu waa maxay waa shacabku iyo dadweynuhu inay iyagu waxay doonaan isku xakumaan ee sharci islaan aan waxa dadka lagu xakumaan loo celin haddaad marka dimuqraadiyad ansixido saxiixida markii hore qofkan iyo dadweynahani waxay leeyihin waxaan doorannay qaniisnimada iyo xumaanta annagaa doorannay maxaad naga rabtaa aw dimuqraadiyaddiiley caalamka waddamada ugu waaweynna oo xagga awoodaha milatarina arrinta waaba taageersan yihiin bal waxaaba laga yaabaa waddankii aan urur qaniisiinhu uusan ka dhisnayn dowladda ka jirta inaan la taageerinaa suurtagal ah madaxweyne madaxweynayaashana lagu cadaadiyo waddamada muslimiinta ah lagu cadaadiyo in ururo la sameeyo ururadaasoo weliba ah ururadii qaniisiinta iyo waxaasoo kale ururadaana lacag la siiyo say u mudaaharaadaan say u mudaaharaadaan soomaalida marka weerar badanaa lagu hayaa weerar culusaa lagu hayaa weerarkaas culus marka waxaa la rabaa inuusan diintannada bedelin dhaqankeenna suubanna uusan bedelin waxaana in laga gambado oo la iska fiirsado la iska daawado maaha ilaahay ha laga cabsado ilahay wuxuu leey wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa haddaad meel madax ka tahay ee aad waxaanoo kale dadka ku daawato ha ku fakerin oo ha malaynin in ilaahay raalli saatan kaaga noqonaa subxaanahu wa tacaala ciqaabteeda waxaa laga yaaba adduunyada in lagugu soo dedejiyo haddii adduunyada lagaa leexdana berriyay ku suge dadka kale laftirkoodu waxaanoo kale waxaa la rabaa eh, in dadka laga wacyigeliyo oo culimmadu ka wacyigeliyaan oo macallimiintu ka wacyigeliyaan oo mutacalimiintu ka wacli- ka wacyigeliyaan oo madaxda dadku ay ka wacyigeliyaan waxaan hadday waddan ku bataan waddanay ku bataan baraka ma laha khayr ma laha roob la arki maaha nabadgelyo la arki maayo naxariis iyo wanaag la arki maayo cudurro aan la aqoonin oo aan daawo lahayn oon la arki jirin dadka waa ku dhacayaan marka arrintan waa arrin aad u faalxumo badan weeye marka wuxuu yidhi shiikhu uma alliwaatu kadib liwaadkaa ku xiga والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالله التوفيق